galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa galab sabti ah toddobada bisha disembar sannadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee toddobiyo tobanka sagaaliyo tobanka mitriban bogga v o a somaali com iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar idaacadda galabta waxaa halkan idinkaga daadihinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo nuur xasan nuur bukhaari
qodobada aad idaacaddeenna galabnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah duufaanta pawan oo weli roobab daadad wata ku hoorinaysa deegaanada xeebaha ee puntland
roob mahiigaana oo tumaya oo aan kala joogsanayn oo waxa weeye labaatankii daqiiqaba mar dacaya weeye ilaa haddana waa jiraa intaan u warhayno waddooyinkii lookalka ah oo dhan waa wada go-an yihiin kuwii boolis silsilada booliska oo looga soo dhici jiray deegaanka
waxaa kaloo dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee weerar ay al-shabaab ka geysatay gobolka waqooyi bari ee dalka kenya barnaamijyadii dhacdooyinka toddobaadka iyo hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka
dowladda maraykanka ayaa si rasmi ah dib ugu bilowday wadaxaajoodkii nabadeed ee kooxda taalibaan saddex bilood kadib markii uu hakiyey madaxweyne trump wadahadalkaasi oo soo socday muddo sannad ah loogana gon lahaa helista xal siyaasadeed ee colaadda afghanistan salmey khaliil zaad oo ah maraykan u dhashay dalka ku dhashay dalka afghanistan ayaa hogaaminaya wadaxaajoodkan oo maanta oo sabti ah ka bilowday magaalada dooxa ee caasimadda dalka qatar halkaasi oo xarun u ah kooxda wadaxaajoodka u qaabilsan taalibaan sida ila dowladda maraykanka ah ay u sheegeen v o a ilawareedkan ayaa sheegaya in maraykanku uu dib ugu laabtay wadaxaajoodka dooxa ee maanta kuwaas oo diiradda lagu saarayo dhammaynta rabshadaha iyo weliba in la abuuro xabad joojin ka hirgasha dalka afghanistan dowladda qatar ayaa kaalin weyn oo muhiima ka qaadatay wadaxaajoodka maraykanka iyo taalibaan intii uusan hakinin madaxweyne trump toddobadii bishii disembar bishii sebtembar ee lasoo dhaafay isagoo kaga jawaabayey weerar ay taalibaan ku qaaday magaalada kaabuul oo ay ku dhinteen dad uu ku jiray askari maraykan ah hadalkan ayaa hakadka wadahadalladan ayaa yimid waqti muhiim ah oo la filayay in labada dhinac ay gaaraan heshiis suurtagelin karay in dalkaasi ay isaga baxaan askarta maraykanka iyo kuwa kale ee caalamiga ah ee ku sugan waddankaasi
boqortooyada sacuudi carabiya ayaa iska fogeysay arday sacuudiga u dhashay oo shalay saddex qof ku dilay saldhig ay ciidamada cirka maraykanka ku leeyihiin gobolka florida toogashada uu wiilkan jimcihii shalay ka geystay saldhigga bensacola ayaa timid xilli ay boqortooyada sacuudiga ku dadaalayso qurxinta sumcaddeeda kadib markii in muddo ahba ay reer galbeedka ku eedeynayeen in sacuudiga uu yahay halka laga soo dhoofiyo afkaarta xagjirnimada qofka weerarka fuliyey oo ay warbaahinta maraykanka ku tilmaamtay maxamed saciid al shamraani ayaa tababar u joogay saldhigga militari ee uu maraykanka uu saldhigga militariga ee gobolka florida goobjoogayaal ayaa sheegay in maraykanka uu ku sheegay ninkani qaran sharc ah ka hor inta uusan rasaas ku furin dadkii goobta ku sugnaa boqortooyada sacuudiga aan idhaahde boqorka sacuudiga boqor salmaan oo khadka telefoonka ku soo wacay madaxweyne trump ayaa cambaareeyey falka toogashada isaga oo ballan qaaday in uu kala shaqayn doono saraakiisha maraykanka ah baaritaanka dhacdadaasi iiraani ku xirnaa maraykanka iyo weliba nin maraykanka u dhashay oo isna ku xirnaa dalka iiraan ayaa la sii daayey sida ay labada dhinacba shaaciyeen maanta oo sabti ah tallaabadan oo ah isweydaarsi maxaabiis xilli xiisadda labada dhinac ay aada u kacsan tahay xukuumadda tehraan ayaa ku dhawaaqday in la sii daayey saynisyahan iiraani ah oo lagu magacaabo masuud suleymaani waxyar kadib markii ay washington sheegtay inuu dalka ku soo laabanayo shiw wang oo ah cilmi baare maraykan ah waxaan ku faraxsanahay in profesor maxamuud suleymaani iyo weliba hu wang ay qoysaskooda dib ugu biiri doonaan ayuu boggiisa twitterka ku qoray wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan maxamed jabaas shariif wakaaladda wararka iiraan ee irna ayaa sheegtay in suleymaani la sii daayey kadib muddo sanad ah oo si sharci darro ah ugu xirhnaa maraykanka waxaana lagu wareejiyey saraakiisha iiraaniyiinta ah oo ku sugan dalka switzerlan dowladda switzerlan ayaa dhexdhexaadinaysay in maxaabiistani la isweydaarsado madaxweyne trump ayaa dhankiisa isna sheegay in kadib saddex sano oo ku xirhnaa dalka iiraan uu shiwang haatan kusoo laabanayo dalka maraykanka saraakiisha dalka ciraaq ayaa sheegay in tirada dadka jimcihii lagu dilay banaanbixii baqdaad ay hadda gaartay ugu yaraan saddex iyo labaatan qof halka dhaawacuna uu yahay in ka badan laba boqol iyo soddon nin hubaysnaa oo aanan weli la garan balse loo malaynayo inuu ka mid yahay taageerayaasha dowladda ayaa rasaas ooda uga qaaday dad xalay ku mudaaharaadaya meel u dhow teendhada ugu weyn ee ay mudaaharaadayaashu ku leeyihiin agagaarka fagaaraha taxriir ee magaalada baqdaad wakaaladda wararka a p ayaa ku warantay in xitaa ay jiraan dad toorey lagu dooxay kuwaas oo ka mid ah dhaawacyada la dhigay isbitaalada dhacdadii xalay ayaa lagu tilmaamay tii ugu dhiig daadashada badnayd tan iyo intii uu bilowday banaanbaxa sidoo kalena waxay timid toddobaad kadib markii uu iscasilay ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi caadil cabdulmahdi
aynu ku bilownay wararka ka imaanaya deegaanada xeebaha ah ee gobolka bari ee puntland soomaaliya ayaa sheegaya in halkaasi ay weli ka jiraan roobab dabaylo iyo daadad wata roobabkan ayaa ka dhashay duufaanta loogu magacdaray buwaan oo maalmihii lasoo dhaafay laga digayey saameynta ay ku yeelan karto dalalka bariga afrika sida ay sheegeen culammada saadaasha hawada ee duufaanta la socday duufaantan oo xowligeedu uu soo yaraaday ayaa roobab xoogan ku horisay xeebaha puntland oo ay soo cagadhigatay deegaanka eyl sabtida maanta ah wariyaha v o eda faadumo yaasiin jaamac ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada boosaaso
roobabkan mihigaanka ah oo in ka badan afartan iyo siddeed saac ku da-ayey magaalooyin ka mid ah puntland ayaa inta la og yahay waxaa ku naf waayey hal nin oo baxri ah oo u dhashay dalka yemen kadib markii ay badda gudaheeda ku degtay doonni ay saaraayeen kow iyo toban baxri ah oo u dhashay dalka yemen tobankii kale ee baxrida ahaa ayaa ka badbaaday waxaana ay dabaal ku yimaadeen meel u dhow xeebta degmada caluula guddoomiyaha gobolka gardafuw doctor muuse saalax guuleed oo khadka telefoonka kula soo xiriiray v o a ayaa ka waramaya khasaaraha ay roobabkani ka geysteen deegaanka gardafuw roob mahiigaana oo tumaya oo aan kala joogsanayn oo waxa weeye labaatankii daqiiqaba mar da-aya weeye ilaa haddana waa jiraa intaan u warhayno wadooyinkii localka ah oo dhan waa wada go-an yihiin kuwii goolis silsilada goolis oo looga soo dhici jiray deegaanka degmooyinka bareeda iyo caluule iyo meesha la yihahda burcanyo iyaguna waa go-an yihiin saddex wado muhiim ay ahaayeen horey bay u go-een caluule iyo hadda ceelquud waa kala xihan yihiin bareede iyo ceelquud waa kala xihan yihiin afartan iyo laba kilomitr bayna isu jiraan inta hadda waxyeeladooda aan ognahayna waa laba doonyood baa tegay mid soomaalida lahayd midna waxaa iska lahayd yeman doonta soomaalida doon weyn bay ahayd oo kalluun wadda oo u socota yeman sagaal qof oo soomaaliya ayaa saarnaa laba qof baa ku dhaawacmay dhaawac maxaan waxaa la odhan karaa dhaawac culus waxa weye qof baa ahaa jajab baa soo gaaray oo tooxan buu yaallaa hadda wax loogu tagana waa la la-yahay doonta kaleeto iyaduna nooca feberka galaaska loo yaqaano rayda rayda soddon tan bay ahayd doontaasi waa burburtay sagaalkaa ninna waxa weeye labada labadana waa dhaawacmeen inta kalena waa kasoo badbaaday doonta kale yeman baa laga leeyahay afartan bay ahayd nooca dabajeex la yidhaahdo ahayd isla markaasna waxa weye badday sharci u haysatay oo ka kaluumaysanaysay niman carabaa saarnaa yemaniyiina nimankii kow iyo toban bay ahaayeen shalay xeebta waxaa laga helay oo soo caariyey ee macnaha dabaal ku yimi oo muddo badan dabaalanayay oo iyagoo keligooda toban qof mid raq iyo ruux waa la waayey saaka waxaa laga helay meesha la yidhahdo afka lahaye isagoo meyd ah waxaan la hadalnay qoladii eheladiisa ahayd baan la hadalnay iyo yemaniyiintii baan isku xirnay kadibna waxa weeye in la xabaalo bay soo amreen dadkaas yemaniyiinta ah halka ay dabaasha ku yimaadeen ama meydka uu ka soo caariiday inteebay degmada caluula u jirtaa meesha doonta ku burburtay raasiga waxaa la yidhahdaa raas raasfield baa la yidhaahdaa ama boolimoog soomaalida boolimoog bay tiraahdaa waa magaalo marka raasigaasi waxa weeye wuxuu u jiraa caluule sideed iyo toban kilomitr buu u jiraa halkaasaana looga soo gurmaday dadkiina waxa weye treatment baa u socda oo caluulay joogaan sidoo kale guddoomiyaha gobolka bari cabdisamed maxamed yuusuf xasan oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa v o a u sheegay in roobabkani ay burbur u geysteen dhismayaal waddooyin iyo gaadiid ay leeyihiin dadka ku dhaqan degmooyinka isku suban balidhidhin qandala iyo boosaaso qandala oo ahayd degmada roobabka ugu badnaayeen tuubooyinka biyaha oo dhan ula tegay maanta yaraan baahsan baa ka jira sida lasoo sheegayo inkastoo keedadkii cadayaan ilaa maanta ilaa berri umayna ku filan yihiin biyihii oo dhan baday ku dhaqay wadadii waa ka go-an tahay dhibaatooyin baa dhanka wadada ka jira guryo badan waa dumeen degmada ballida sidoo kale guryo badan baa dumay wax dhibaataha xoolaha dadka soo gaara ma jiraan degmada isku shuban wadada kalaale waa xiran tahay iyadana sidoo kale wax dadka iyo dunyadooda soo gaara ma jiraan meesha ugu daran waa wadada boosaaso wadada boosaaso socotaan toban badan baa ku yaal arrintaa arrintii wadada dhib badan bay lagu haysaa guddoomiyaha ayaa sidoo kale sheegay inay hakiyeen isu socodka wadada laamiga ah ee gasha magaalada boosaaso kadib markii daadadkani ay u geysteen burbur xoogan wadada ilaa shalay waa xirayd wasaaka xoogaa waa furayd mid baan haddana u xirray dadka waxaan leenahay wadada lama mari karo ilaa dhowr iyo toban meelood baa wadada waxaan meesha hadda ugu darin waa toga garas wadada inta ugu darina waxa weeye boosaaso ilaa kalaba kilomitr wadada ma noola dhibaato weyn baa ka jira dadku ha ka joogeen naftooda iyo haligin wadadaas u boosaaso intii lasoo cunaya lasoo cun hadda waa la socotaa wadada dib baa loo soo bilaabay wadadaas ha laga digtoonaado cidda maraysana tartiib ha u madho habeen qadciyan habeen lama mari karo wadadaas habeennimadii xalay ayaa guddoomiyaha gobolka bari waxa uu sheegay inay badbaadsheen toddoba qof oo saaraa saddex gaadiidka ay dadku ku safraan ah oo ay biyuhu la tageen dhibaato weyn baa ka jira xalay waa la socotaan saddex baabuur iyo toddoba qof baanu kasoo badbaadayaa badbaado leh inkastoo roobabkani ay burbur xoogan u geysteen gaadiidka badda iyo waddooyinkaba ayaa dadku waxa ay cabsi ka qabaan duufaano iyo roobab kale oo la sheegay inay ku soo wajahan yihiin qaar ka mid ah deegaamada puntland faadime yaasin jaamac v o a boosaaso
saraakiil ka tirsan booliska dalka kenya ayaa ku jiray siddeed qof oo rag hubaysan oo la sheegay inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab ay bas kala degeen kuna dileen xalay deegaanka kotulo oo u dhexeeya magaalooyinka wajeer iyo mandheere ee gobolka waqooyi bari kenya ay soomaalidu degto meydka meydadka koob iyo toban qof oo dhacdadaasi ku dhintay ayaa maanta la geeyey magaalada wajeer warkaasi waxaa sheegtay maleeshiyada ururka weerarkaas waxaa sheegtay maleeshiyada ururka al-shabaab wariyaha v o eeda maxamed faarax shire ayaa warkan gaarisa kasoo diray
markii ugu horreysay ee dowladda dalkani kenya waxay shaacisay tirada dhabta ee dadkii lagu dilay baskii u safrayay magaalada mandheera taasoo ay ku sheegtay in kow iyo toban qof lagu dilay waxay kow iyo tobankan qof ku kala sheegtay in sideed ka mid ay ahaayeen ciidamada booliiska ee dalkani kenya laba ka midna ay ahaayeen macalimiin ka shaqaynayay countiga mandheera halka kalena uu ahaa dhakhtar waxayna sheegeen afar kaloo dhaawacana haatan lagu dabiibayo isbitaalka guud ee countiga wajeer loved kibaro gudoomiyaha countiga wajeer ayaa waxa uu sheegay in ciidamada booliiska ee dalkani kenya halkaasi ay gaareen baaritaanana ay ku wadaan sababta keentay iyo weliba xogta dhabta ee in dadkaasi gaarigaasi ay saarnaayeen cidda siisay iyo dullaanka qaabka loo soo qaadan kadibna ay soo saari doonaan cidda xiriirka dhow la laheyd ee wargelisay in dadkaasi baskaasi ay saaran yihiin iyo in kale ilaayo haatanna dadka rayidka ee baskaasi saarnaa ee ahaan muslimiinta waxay ku xaniban yihiin deegaanka qutiilo dowladduna waxay ku wadaa baaritaano dhanka kalena baska ay saarnaayeen ayaa wararka halkaasi aynu ka helin waxay sheegayaan in risaas fara badan oo ku dhacday uusan awoodi karin uu halkaasi sii dhaafo ma aha markii ugu horreysay kooxda al-shabaab ay kala saaraan masiixiyiinta iyo muslimiinta dalkani kenya ku nool dhacdo noocan oo kalena u geystaan dhacdooyinka sxixiga ee noocaasna inta badan waxay ka dhacayeen wadadaasi weyn ee isku xirto gobolkani waqooyiga bari dalka kenya gaar ahaan deegaanka wajeer iyo mandheera sidoo kalena dhacdooyin noocaas oo kale waxay ka dhaceen gobolada xeebta dalkani kenya dowladda dalkani kenya ayaa keliya waxay ku gaabsanaysaa oo keliya in halkaasi baaritaana ay ka bilowday ayna gacanta kusoo dhigi doonto cidda xiriirka dhowlo lahayd oo xogaha siinayso dadka gawaarida soo raacayo ee masiixiyiintana kusii wargelinayso in wadada loo istaago waxayna sheegeen in tillaabo rasmi ay ka qaadi doonaan cid walba oo kaalmeynayso kooxdaasi al-shabaab ee inta badan wadada weyn ee gobolkani dhacdooyinka noocaas oo kalea ka geysato maxamed farax shire v o a garisa haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waxaa la diyaara sahre ciidla nuur
kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka ee laanta af soomaaliga ee v o a barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka ayaannu ku soo qaadanaa qaar ka mida wararkii iyo warbixinihii ugu waaweynaa ee ka baxay laanta af soomaaliga ee v o a toddobaadkiimu ka dhammaaday wararka toddobaadkana waxaa ka mid a banaanbax ka dhacay degmada buulo burde maalintii salaasadii oo hal qof ku dhintay wariyahayaga cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa warbixintan inoo soo koobaya dibadbaxan ayaa ahaa mid ay dadweynuhu isugu soo baxeen jidadka magaalada islamarkaana la arkayay qiiq ka baxaya goobaha isugu yimaadeen ay dareenkooga ku muujinayeen gudoomiye ku-xigeenka maamulka degmada buulo burde ee cismaane geedi cilmi oo ay v o a wax ka weydiisay dhacdadan ayaa sheegay in baryahanba halkaasi kacdoon uu ka jiray islamarkaana xabad halkaasi laga furay uu ku dhintay hal qof waa mid kalena uu ku dhaawacmay waxaa jiray kacdo shacab ayaa jiray maalmahan degmada buulawurda ka jiray kacdoonkaa shacabku wadooyinkay gubayeen oo adiga mudaharaadyo waxaasay wadeen aakay arrimihii ayay ku dhaqaaqeen waxaa dhacay marka arrimihi ayagoo sida u socda wadooyinku sidii ay u xiran yihiin ciidamo jabuud hiil walaal laba gaari oo xerada ka baxday xero kale u socotay ayaa la kulmay dadkii halkaa anagu goobjoog maan ahayn muranaa ka dhashay xabadaha ka bilawday xabadihii qofna waa ku dhintay qofna wuu ku dhaawacay cabdikariin ee dhiciisa weheli oo isaguna ka mid ah odayaasha deegaanka islamarkaana qayb ka ahaa dadka dibadbaxa samaynayay ayaa isna dhinaciisa v o a u sheegay in dadka deegaanku ay ka cabanayeen dhibaato hirshabeelle uga timi waa sida uu hadalka u dhigay saaka waxaa dhacay banaanbax nabadeed oo dadka reer buulo burto dhibaato ayaga haysato hirshabeelle uga timid ay uga cabanaayeen ee banaanbaxeena muddo socday arrinta ayada ahayd marka wax yaroo rabshadaha ka dhacay ayaduna waxay nooga timid isla hirshabeelle nafteeda dadkii banaanbaxaya ciidamada reer jabuud xabdo ku xiran laba qofaa ku dhaawacantay ninaa ku dhintay oo hadna waa ku dhaawacmay dadka banaanbaxayana ma ahayno dad hadda jildiin fadiyay ahaayeen waxaanan dareenaynaa in la amray oo la yidhi dadka naga soo horjeedo banaanbaxaya ciidamada nabad ilaalinta waddanka jabuuti ee halkaasi ku sugan oo aan dhinacoogal xidhiidh la samaynay si aan wax uga weydiino dhacdadan iyo weliba sheegashada ay dadku sheegeen in rasaasta ciidamadaasi ay rideen ayaanay noo suurtogelin in arrinkan ka jawaabaan geesta kalena guddoomiye ku-xigeenka dhanka maamulka ee buuleburte oo aan weydiinay waxa uu ku qotomo dibadbaxan khasaaraha dheliyey ayaa dhankiisa sheegay in dadku ay ka cabanayeen ballan uu maamulku u qaaday oo ahaa in lasoo dhiso golihii deegaanka ee halkaas kollay dadku wuxuu ka cabanayay madaxda hirshabeelle ayaa nala ballantay nagula ballantay golihii konsolka in la dhiisto dadkaa lasoo magacaaba aan diidanahay saasay lahay dadkan dibadbaxa samaynayay oo jidadka gudaha magaalada ku jaray dhagaxaan iyo qoryo ayaa guddoomiye ku-xigeenka v o a ay weydiisay in dadkaasi isu soo baxay hubaysnaayeen dhankiisa sheegay in aanu goobjoog ahayn islamarkaana waxuba aanu u jeedin isagoo intaasina sii raaciyey in xaaladda magaaladu ay hadda degan tahay niyow aniga goobtaas maana joogin dadka mudaharaad haraadayna dad shacabay ahaayeen kollay waxubana maanan leegu sheegin wax hadda kaleento aniga kusoo dhex gambaday jiraan ina garama laakiin anigu goobtaas maana joogin waxuba maana leegu sheegin shacabkaas marka ciidankaan oo wadada marayo iyo wadaiyo xiranay gubayaan lagu halkaasaa lagu kulmay adiga wixii la deldelaya wax saasaa oogaa muran ka dhashay iyo wixii soo xoomay kollay xabadaa dhacay xabadihii dhacayna nina waa ku dhintay nina wuu ku dhaawac alaa xaalada magaalada boqol kiiba boqol hadda aaday u degan tahay walow guddoomiye ku-xigeenku uu sheegay in xaaladda magaaladu degan tahay ayaa hase yeeshee cabdikariin dhiciso weheliya oo isagu ka mid ah odayaasha magaaladu uu isagu dhankiisa sheegay amaba uu qabaa in mudaharaadkii weli taagan yahay islamarkaana uu yahay mid cabashadooda ay ku gaadhsiinayaan dowladda federaalka maamul lagu xisaabtamo meesha kama jiro meesha saan kuu sheegaba hirshabeelle wasiirka arrimaha gudaha saddex guddoomiye ayuu soo magacaabay oo mid xilka laga teliya uusan jirin shan guddoomiye ku-xigeenna waa joogeen oo nin walba leeyahay wasiirka ay soo magacaabay laga hirshabeelle saddex sano jirtaa waxba nooma tarin wixii noo dhinta mooyaane haddana fawday awday guddoomiyahan kuu magacaabay ninka kale helka ka qaado xoog uga qaado waxyaabahaasaan ka dareemaynaa marka arrintaasaa shacabku ka gadooday marka shacabkii hadda wadooyinku taaga helaya hadda mudaaraadku waa jiraa waana mudaaharaad nabadeed oon cabashadeena ku gaarsiinayno dowladda federaalka iyo maxaanku yidhahdaa adduunyada inteeda kale geesta kalena wasiirka arrimaha gudaha ee maamul goboleedka hirshabeelle maxamed cali caadle ayaa ka jawaabay eedaha ay u soo jeediyeen dadka banaanbaxa ka dhigayay magaalada buulo burde maalintii salaasadii arrintaas wax jira ma ahan waa been saddex guddoomiye oo ma aragtay aan xil isku wareejina wax suuragala ma ahan meeshaan waxaa jiray nin guddoomiye ahaa oo meesha joogay wuxuu ku hor yimid dhismihii golaha deegaanka in la qabto u diiday ninkii markii aan isku dhibtoonana waxaa nin xilkaa laga qaaday mid asiga ku xigaya waxaa la yidhi adiga kumeelgaar usii haaya kumeelgaar usii haaya kumeelgaarna waa la yaqaanaa guddoomiye rasmiga ahaayaa la magacaabay beelaha beela kamid ahana kahor yimdoodiido yidhi maya ma la keeni kara mana imaan kara kula gurto waxa dhibkoodan aha oo saas waay marka ujeedada diidmada maxaa la dhihi karaa sababta loo diidaayo maxaa ku macnayseen arrimaha gudaha haddaad tihiin wallahi horta waxaan waa qabaa'il dhexdooda wax ka jira ayaa dhaweeda marka ninkaas xilka laga qaaday beesha guddoomiye hadda uu kasoo jeedo way qayliyeen si badan ay sameeyeen waxay yidhaahdeen weliba maaila waxay gaareen maaragtay in duubabka ay hadlaan oo ay yidhaahdaan waa nalan ku dulmanaa buulo burto kelimad marka xoogoo dadku ay ka dugaayeenoo ay ka muuqanaysa in maaragtay ayagu meesha ay majaroso ay yihiin majoritiga oo ayagu ay meesha ugu badan yihiin qolooyinkan hadda waxa diidaayane waa yar yihiin oo annagaa ka badan waxa waxyaabaha buuqa iyo waxyaabahaasay ahayd
toddobaadkiina dhaafay waxaa ku buuxay toban sannadood oo ka soo wareegay qaraxii argagaxa lahaa ee lala beegsaday hoteel shaamow ee magaalada muqdisho bishii disembar sannadkii labada kun iyo sagaalkii wariyaha v o eda maxamed colaad xasan oo xilligaasi goobjoog ahaa oo haatan ku sugan washington ayaa warbixintan inooga diyaariyey waxay ahayd subax khamiisa saddexdii bishii disembar sannadkii labada kun iyo sagaalkii wariyaal dhowr iyo labaatan aan ku qiyaasay oo aan ku jiray anigoo markaa la shaqaynayay idaacadda b b c da qaybteeda afka ingiriisiga ee afrika la hadasha iyo wakaaladda wararka ee associated press ayaannu iska xaadirinay hoteelka shaamo ee magaalada muqdisho waxaan xusuustaa bannaanka hoteelka waxaa fadhiyey rag hubaysan oo aan ku qiyaasay ilaa iyo soddon oo ilaalo u ahaa wasiirro dowladda ka socday oo xafladda ka qaybgelayay ilinka laga galana waxaa fadhiyey saddex ka mid ah ilaalada hoteelka oo dadka baaritaan ku samaynayay markii aan gudaha galnay waxaa indhahaygu qabanayeen waalidiin arday mas-uuliyiin dowladeed iyo xubno ka mid ahaa nuxurkii bulshada oo wada faraxsan kuna faraxsan arday lixdan arday gaaraysay oo qalin jebinaysay oo u badnaa dhakhaatiir da'yar dadkii subaxaa si faraxsanaa ee aan ismarxabaynay waxaa ka mid ahaa doctor maxamed maxamuud bidey guddoomiyaha jaamacadda banaadir kana mid ahaa asaasayaasha jaamacadda banaadir ee soo saartay dhakhaatiirtii qalin jebinaysay iyadoo ay socoto xafladdaasi ay farxaddu haraysay ayaa waxaa abbaaraa tobankii iyo afartan iyo shan daqiiqo wakhti aan ku qiyaasayo markii ay ahayd waxaa dhacay qarax marqura ayaa howlkii ay xafladda ka socotay waxa uu isu beddelay meel uuro iyo dhiig uu ka muuqdo gaar ahaan safafkii ay fadhiyeen wasiirro dhakhaatiir iyo marti sharaf kale doctor bidey ayaa ka mid ahaa dadkii qaraxaasi sida xun ugu dhaawacmay ku jiray waxaan aaminsanaa inuu ahaa hoodiye inugu soo dhacay runtii markaasaan waxaan iri intaan midkaa kugu imaanin meesha ka carweytaa kariyaay waayo xubnihii dhan baa burburay runtii meeshaas waxa weeye anigoo xaragoonaya oo labisan ayaan ku yimid markii dabade waxaa lagu qaaday go' baa lagu qaaday ayaa lagu qaaday runtii maantaasi waxa weye saacaddaas wixii ka dambeeyey waxay noqotay maalin mugdi ah maalin madow waxay noqotay meeshii muddo daqiiqado gudawaaya waxay isku bedeshay yahidiga
waxaa qaraxaasi ka horreeyey mid ismiidaamin ahaa oo bishii juun ee isla sannadkaasi ka dhacay hoteel ku yaalla magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan oo lagu dilay dad uu ku jiray wasiirkii amniga ee dowladda ee xilligaa cumar xaashi aadan laakiin nooca qaraxa ayaa ku cusbaa muqdisho gaar ahaan bartilmaameedka oo goob qalinjibin ahayd iyo tirada mas-uuliyiinta ku dhimatay dadkii qaraxa ka badbaaday ee maalintaa fadhiyey waxaa ku jira doctor maxamed nuur gacal oo xilligaa ahaa hurmuudka kuliyadda sharciga ee jaamacadda banaadir shoogii iyo dhibaatadii ka dhacday meesha muddo kadib ayaa xataa dadkii in la qaado ama hoolkii loo soo laabto ayaa ayaa ayaa ayaa lagu guulaystay laakiin markii hore xataa dadkii dhaawaca wax qaado iyo dadkii usoo gurmado muddo ayaa ayaa hoolkii laga kala cararay intii intii carari kartay markaas waxaa kaloo dadkii fadhiya xafladda ee aan xusuusta ku jiray cabdirashiid maxamed axmed oo hadda ah wasiirka batroolka ee dowladda federaalk ee soomaaliya
waa maalin aada u xanuun badan dhacdo xanuun badan ay dhacday ahayd waxayna ahayd runtii maalin dareenka ummada soomaaliyeed oo dhan taabatay dhinac xanuunka iyo dhibka oo gaaray darteed waa gartay maalintaa markay wax dhacayeen adigu waxaad ka mid ahayd sidaan xusuusto dadkii nala fadhiya hoolka bal haddaad barbar dhigto xusuustaadu siday ahayd markii aad gelayso hoolka oo farxad iyo reerayn ay jirtay iyo markii aad ka soo baxaysa bal iyo wixii u dhexeeyay haddaad dareenkaaga bal xusuusato dib noogu celiso maalintii meesha waxaa loo tagay in laga qayb galo xaflad aada u qurux badnayd oo ay dhalinyaro soomaaliyeed ku qanjiinayeen una badnaa takhaatiir islamarkaasna meesha lasugu keenay muxirkii ummadda soomaaliyeed aqoon-yahankoodii iyo ay ka mid ahaayeen wasiiro dhowr ah oo xaflada xafladihii ugu muhiimsanaa oo ay wasiiro tiro inta shan lift ay wagaaradood gaaraysa ay yimaadeen waxaa farxadii waxaa ka dambeysay dareen aada u xanuun badan iyo dhiig soomaali ka daatay iyo xanuun maalin runtii aan qof qof damiir lahaa soomaaliyeed maskaxiisa ku goyn yahay ahaantii marka aan dacdo soo dacdo xanuun badan ay dhacdana taas waxay waxay noo dahay cabir lagu lagu cabiro xanuunka soomaaliya soo gaaray qaraxaasi ayaa waxaa ku dhintay in ka badan soddon qof oo ay ku jiraan ardaydii qalinjabinaysay waalidiin wasiiro wariyaal iyo dhakhaatiir guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka ee laanta af soomaaliga ee v o a waa naga intaa tan iyo kulantideenna dambe waa sahre ciidla nuuro idinleh sidaa iyo nabadgelyo
barnaamijkaasi dhacdooyinka toddobaadka sahre ciidla nuur ayaa nala socodsiinaysay haatanna waa barnaamijka aad wada sugaysaan ee hambalyada iyo salaamaha waxaa noo soo jeedinaya ibraahim xasan daandurey iyo nuur xasan nuur bukhaari
kusoo dhowaada barnaamijkan ee xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha
dhammaalka ugu horreeya nuur haddii aan qaato waxa uu nooga yimid awowe ismaaciil cabdiyare iyo sheekh maxamuud gurey cali cabdi iyo sheekh maxamed ibraahim faarax sabur dhabrey iyo xaaskiisa iyo hooyo xaliimo shire iyo ismaaciil cabdi yare iyo ruqiyo ismaaciil cabdi iyo saygeeda macalin cabdi hire iyo xaaskiisa iyo maxamuud geedda nuur waxaana ay jecel yihiin inay taanayd u diraan cawil ismaaciil cabdiyare iyo marwadiisa oo waxay yidhahdeen meerkoodu uu ka qabsoomay beled xaawo waxaana ay leeyihiin meerkaas allah ka dhigo kii idiin horseeda guul kheyr qabaa aamiin ayaan leennahay dhambaalka ugu horreeya dhankayga daanduray waa hambalyo dhalasho waxaana diraya dadka kale ah aabbe cumar macalin cadow hooyo culimo maxamuud xasan hooyo koryar xaamud xasan cabdikariin cumar macalin iyo caruurtiisa bashiir cumar macalin iyo caruurtiisa sahre cumar macalin iyo caruurteeda sacdiyo cumar macalin iyo caruurteeda qaali cumar macalin iyo caruurteeda xasan cumar macalin iyo caruurtiisa iyo cabdulaahi cumar macalin iyo caruurtiisa liibaan cumar macalin iyo xaaskiisa daahir cumar macalin iyo xaaskiisa iyo maxamed cumar macalin iyo caruurtiisa faadumo maxamuud cusmaan mahad muxudiin cali sow iyo caruurtiisa iyo maxamed abuukar caseer iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa dadkaas oo kala jooga baa layidhi dunida dacaladeeda waxa ay dhalasho u dirayaan dhammaan dadkaasi waxa ay hambaliyo dhalasho ay u dirayaan cabdirasaaq cismaan cali iyo hodan cumar macalin oo dhowaan uu wiil ugu dhashay magaalada gotenberg ee dalka sweden wiilkaas oo loo bixiyey sayid cali cabdirasaaq adeer sayid cali soobarbaar ayaanu leenahay oo noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaco aamiin waa tahay heesta ugu horreysa noo soo qabo heesta ugu horreysana waa heesta ambiya iyo fanaanka kaski
armida hogaamiso waxa uurka gube waa aamuskii nafta armida hogaamiso waxa uurka gube waa aamuskii ma adkaysiba qofan looga dhigay ilntiyo hoqdiyo ololahaa jacayl ma adkaysiba qofan looga dhigay ilntiyo hoqdiyo ololahaa jacayl ma wabadaaba qadayru baxdiyo taanigayaay ambiyo iyo fanaanka cabduqaadir kaskey haddaan intaas kaga gudubno dhinacii dhambaalada ayaan dib u jallaacaynaa dhambaalkana waxaa uu noogu yimid cabdirashiid cabdinuur ababow iyo axmed xasan raage macallinka iyo ibraahim isxaaq ibroos iyo nuur aadan xasan kalsoone caddi iyo waxay yidhaahdeen bakar cali buule dabarow iyo cadow sheekh xuseen ilka cadde iyo aadan cusmaan nuur watiis iyo cali naxariis isaaq cali tisca iyo waxay yidhahdeen maxamed jiilaani baaba ji dhammaan asxaabtaasi waxa ay joogaan soomaaliya iyo dalalka duniyada qaarkood waxaanay jecel yihiin iyagoo wada jira inay taaniid gaarsiiyaan aadan sheekh xuseen shukune iyo waxay yidhaahdeen shukri aadan xasan shukri sharaf oo gabar ay ugu dhalatay gobolka baay waxaana ay leeyihiin allaha ka dhiga gabadhaas tii soo weynaata waalidkeed dalkeeda iyo diinteedaba waxtarta aamin ayaan leenahay hambalyo aroos ayaan hayaa daanduray waxaana diraya dadka kale ah cabdilatiif barow aadan maxamed xuseen wariir maxamed gooris cabdirashiid maxamed ismaaciil iyo nageeye maxamed ismaaciil ayaan maxamed ismaaciil iyo faraax maxamed ismaaciil khadar maxamed ismaaciil iyo cabdiraxiim cabdi mustafe cabdi yaakhay khadar cabdi xasan dadkan oo kala jooga baa layidhi deegaanada qoondhood jigjiga boorama hargeysa wajaale waxay hambalyo aroos ay u dirayaan yuusuf maxamed ismaaciil iyo xaaskiisa aamine xuseen caamir oo arooskooda uu ka dhacay magaalada tog wajaale ducaduna waa xaggiina baa layidhi noqda kuwa isku waara oo ubad kheer qaba kala hela aamiin aamiin ayaanu leenahay waa tahay heesta kale haye nuur maxamed xasan xuseen lafoole ayaa daandureeya waxa uu leeyahay waxaan jawi waxbarasho leh wada joognay waayaha waxaan jeeso iyo qalin jahli ciribtirkii waday inkastoon la jaar ahay inta jalaqsan dumarka ma anigaa malayn jiray daw inaan ku jeclahay waa heestii jeese iyo qalin iyo fanaanka lafoole
Estoy
waa tahay heestii uu noo qaadayay lafoole ayaan intaas kaga gudbanaa xaggii dhambaalada ayaan mar kale ku noqonaynaa nuur tahaniyada aroos ayaan mar kale ayaa haddaan duray waxaana diraya dadka kale ah aaba cabdiraxmaan maxamed maxamed iyo hooyo faadumo macalin cabdiraxmaan xasan awowe yuusuf cabdiraxmaan maxamed iyo awowe axmed cabdiraxmaan axmed maxamed awowe mukhtaar cabdiraxmaan axmed maxamed iyo abaayo maryan cabdiraxmaan axmed maxamed abaayo zaynab sheekh axmed macalin cabdiraxmaan dhammaan reer cabdiraxmaan axmed maxamed oo isku duuban iyo qoyska caruusada baa layidhi aaba cabdulaahi aadan cabdulaahi goobe hooyo isniino maxamed amiin iyo abaayo faadumo cabdulaahi goobe iyo saygeeda xabiibo cabdulaahi goobe iyo saygeeda timir cabdulaahi goobe iyo saygeeda iyo abaayo fartuun cabdulaahi goobe iyo saygeeda iyo ifraax cabdilaahi goobe iyo dad kale oo aada u fara badan warqad aada ayay u dheereyd dhammaan dadkaasi oo kala jooga dunida iyo dacaladeeda waxay tahaniyad aroos oo farxad leh ay hawada u marinayaan baa layidhi cabdulaahi cabdiraxmaan maxamed oo lagunanas mr equal iyo doctor zahara cabdulaahi aadan goobe oo arooskooda uu ka dhacay magaalo madaxda koonfur galbeed ee baydhabo janai baa layidhi labada bishan december waxaanay yidhaahdeen ducadu waa xaggiina waxaan leenahay isku waara noqda kuwii ubad kheyr qaba oo saalixiin ah oo baariyaal ah kala hela aamiin aamiin ayaanu annagana idin raaci dhambaalkana waxaa uu noogu yimid ayay caasho kaatun iyo awowe cawil kaatun hooyo kinsi barre ciise aabe cabdulaahi caydiid maxamed cabdulaahi caydiid iyo xaaskiisa xabse cabdiraxmaan cali cabdulaahi caydiid iyo xaaskiisa saamiye cabdulle iyo sucaad cabdulaahi caydiid iyo seegeeda maxamed caalin shukri cabdulaahi caydiid iyo seegeeda cabdirasaaq cali bashiir macalin khaliif cabdisamad iyo dhammaanba ilmo maxamuud geedo qorow waxaana ay kala joogaan maraykanka kanada iyo sacuudi arabiya waxayna taaniyad u dirayaan maryan cabdulaahi caydiid iyo aadan maxamed oo aruuskooda uu ka qabsoomay dalkan maraykanka atlanta georgia waxaanay leeyihiin arooskiina aamiin ee banayada kala siiyo owlaad kheyr qabta xaggii heesaha ayaan mar kale jallaacaynaa waxaan dhegeystayaasheenna u soo qabanaynaa heesta halkudhigeedu yahay maaca salaama waxaa ku luqaynaya bashiir cali xuseen
badan ayaan waday maweelaga naftaadoon ku meraaya hadalku si aan ku maqsuudiyo meermeyeerinaay muddo badan ayaa waday maweelaga naftaadoon ku meraaya hadalku si aan ku maqsuudiyo meermeyeerinaay meel wacan inay marayso meher keliya noo haray moodaye xaajadu meel wacan inay marayso meher keliya noo haray ayaad muranka taagtooda macsalaamay buu tiri kaamana muteysane axyaadu meel dayan waxaadaan dumayaadeen ayaad muranka taagtood macsalaamay buu tiri kaamana muteysane axyaadu meel dayan waxaadaan dumayaadeen dilanmay maryane marna kaama filaanin inaad mayaay leedahay walu maantaad jiri ismanaada dilanmayn maryane marna kaama filaani inaad mayaay leedahay walu maantaad jiri ismanaada haddaad mooda caashaqu maalma buraa inuu yahay meelihiisa maa garan maweliyo xayaar baad moodaysa adigu haddaad mooda caashaqu maalma buraa inuu yahay meelihiisa maa garan maweliyo xayaar baad moodaysa adigu igu maaxane macidaygu adkaysan mahadadiisaygu badan mid kalaan la haysta marna imaadan oran intuusan igu maaxane macidaygu adkaysan mahadadiisaygu badan mid kalaan la haysta marna imaadan oran
dhambaalkana nuur waxauu naga soo gaaray hooyo caasho yuusuf muuse iyo habaryar malyuun yuusuf muuse iyo haboon xasan cali iyo deeqo xasan cali iyo warsamo xasan cali iyo mustafa xasan cali iyo sareedo xasan cali cabduqaadir xasan cali iyo ayeeyo xaawo jiib aabe xasan cali fure iyo mikaa'iil cabdirashiid bare iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan jacfar maxamed kuukaay maxamed cali maamo nimco waaberi xildhibaan seynab burda cali iyo waxay yidhaahdeen asxaabta iyo qaraabada waxaanay jecel yihiin dhammaantood inay taaniid gaarsiiyaan faaduma xasan cali furre iyo cumar maxamed oo arooskooda uu ka qabsoomay caasimadda dalka jabuuti waxayna leeyihiin isku waara xibnahayda kala siiyo ummad kheyr qaba aamiin ayaan leenahay dhambaalkanina waxaa noo soo diray nimcaan jaamaca maxamed waxaana uu leeyahay waxaan halkan ka salaamayaa labadeyda waalid oo kale ah buu yidhi hooyo nuure cabdi iyo aabba jaamaca maxamed diiriye iyo asxaabta kale ah buu yidhi xayaad cismaan xuseen iyo sacad maxamed daahir xasan xuseen xasan sayid cumar rooble cali iyo aamine ifraax cabdi iyo xamde maxamed faarax iyo asxaab kale oo aan halkan kusoo koobi karin buu yidhi waxaan filayaa nimcaanow in ay ku dhegeysanayaan oo ay salaantuna kaa guddoomeen waa hagaag dhinacii heesaha ayaanu jalleeci doonaa mar kale boolaha jacayl ninbad weyn dhex galay siduu uga baxaa waxaa qaadaysaa jiihaan jalaqsan waxaan heesta hore u qaaday mulaxamiistaha fanaanka ajiim sheekh muumin
nin badweyn dhex galay siduu uga baxa waxaa ku luqaynaysa fanaanadda jihaan jalaqsan waxaana heesta hore u qaaday mulaxanka weyn ee jiim sheekh muumin waa tahay nuur dhambalkan wuxuu nagu soo gaaray hooyooyinka faadumo guuleed iyo qamar iyo waxay yidhaahdeen hooyo qarad maxamuud muuse iyo aabbayaasha kale ah maxamed daahireeto maxamed iyo cabdicasiis daahireeto maxamed iyo sharmaarke daahireeto maxamed iyo xaaskiisa iyo siyaad daahireeto iyo xaaskiisa iyo maha daahireeto iyo xaaskiisa leyla daahireeto iyo carruurteeda iyo eedooyinka leyla daahireeto iyo carruurteeda iyo deeqo daahireeto iyo saygeeda iyo bishaaro daahireeto iyo waxay yidhaahdeen cabdicasiis cusmaan daahireeto iyo sucud cusmaan daahireeto iyo carruurteeda iyo muno cusmaan daahireeto iyo samsam cusmaan daahireeto iyo saygeeda iyo macalin cabdi naadir hire iyo carruurtiisa iyo adeer cabdulaahi booyadle iyo xaaskiisa dhammaan dadkaasna waxa ay kala joogaan maraykanka iyo koonfur afrika iyo yurub iyo soomaaliya waxayna jecel yihiin inay tahniyad gaarsiiyaan hooyo deeqo cusmaan daahireeto iyo seegeeda oo wiil ugu dhashay degmada beled xaaw waxaanay leeyihiin wiilkaas allaha ka dhigi kiisoo weynaada oo waalidkii iyo dadkiisa iyo dalkiisaba waxtara aamin ayaa leenahay dhambaalka ugu dambeeyana waa tahniyada aroos waxaana diraya dadka kale ah nasrakiin jacfar xaaji bashiir oo jooga magaalada hargeysa iyo cabdifataax ibraahim nuur oo jooga dalka maraykanka baa la yidhi iyo dadka kale ah nimco xasan daahir iyo raxmo xasan daahir xaawo xasan daahir xamse liibaan abshir waa faadumo liibaan abshir iyo xareedo liibaan abshir nuunaay liibaan abshir iyo cabdimaalik isaaq aadan isaaq cali xabiibe ibraahim iyo hooyo khadiijo maxamed fardowse ibraahim iyo faadime ibraahim fartuun ibraahim cabdiqaadir ibraahim maxamed ibraahim iyo yaasiin ibraahim salme maxamed cabdulaahi iyo injineer borow iyo hooye khadiijo xasan dhammaan asxaabtan waxay tahniyad aroos ay u dirayaan arooska iyo aroosada waa anise ibraahim macalin cabdiraxmaan iyo saygeeda ibraahim liibaan oo arooskooda uu ka dhacay xerada dhagaxley ee dalka kenya ducaduna waa xaggiina baa la yidhi waxaanu leenahay isku waara oo ubadda kheyr qaba kale hela aamiin aamiin heesta ugu dambaysa aan dhegeystayaashaana u soo qabanaynana waa hees uu ku laqeeyo fanaanka cumar dhuule iyada ayaanu ku soo gabagabayn doonaa waxaana barnaamijka idinla socodsiinayey ibraahim xasan daandurey iyo nuur xasan nuur tan iyo kulan dambe dhegaystayaal waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
heestaasi waxay gabagaba u tahay guud ahaan idaacaddii galabnimo oo halkan ay si wada jira idinkala socodsiinayaan anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo nuur xasan nuur bukhaari dhinaca soo saarista bashiir abikar tani kulanti dambe nabadgelyo
odlaan weehabayaayo markiian kuwaay waashe markiian kuwaay waashe hadmaynu isweheshan doona markiian kuwaay waashe hadmaynu isweheshan doona wahey waaqlaanu baxayo